salaadiin nabadoona aqoon-yahano iyo dhallinyaro ku tirsan beele tuni ayaa taageeray xildhibaano cusub oo beele dhowaanka doorati magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba beele warkan taageerada iyo kashaaciyana shir jaraa'id oo iyo ka qabadeen hoteelka bilan ee magaalada baydhaba iyo oona muujiyeen xildhibaanada cusub taageero iyo weliba garab istaag hiil iyo hoobale dhabsadowka shirka jaraa'id iyo qabadan beele tuni weliba dabadareeray hadal dhowaan warbaahintii oo ku sheegeen garab kale oo ku tirsan beela ooiyo ah ku horjeedeen doorashadii xildhibaanada minko hoose oo beele tuni andooratay xildhibaanada minko hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya matala doonta beele afarta sane ee hadareerta nabadoon abuukar maxamed gambeele oo ku hadlay doorashada weliba uuse sheegay in beele tuni iyo dooratay xildhibaana iyo u markaas xulidan hanas osyeng edkiijo markiiyoon arageen inuu iyin haano hakubahakora gududowka waajibaadka iyo landooradii
in aan qabanno shir jaraa-id shirkaas jaraa-id ku saabsan doorashadii ka dhacday magaalo madaxda baydhabo odayaashii u soo gurmaday ayaa nahay ka yimid degmada baraa sidaas daraaddeed ma jeclin meeshaan inaan iska soo galno inaan iska baxno ma ma jeclin waxaan goosannay bixitaankayni in la ogaado soo galataankayni waa la ogaay laakiin bixitaankayni in la ogaado sidaas ayaan u qabanay shirkan jaraa-id soomaaliya waxay leedahay xeer ama wax soo jireen ah walaalkaada markuu ku soo dhaweeyo markaad bixaysan inaad inaa ogaado sidaas ayaa maalintan shirkan jaraa-id u qabanay waxaana aada ugu faraxsannahay maamulka ka jira gobolka baydhabo siday nagu soo dhoweeyeen siday maalinta alxamdulillah noo noo taxgeliyeen inay noo fududeeyaan wax alla waxaan u nimid oo ah doorashadii dadbanaa oo aqalka hoose magaalo madaxdiina tahay xamar waana ilaahay mahaddiisa si farxadda ayaa nooga dhammaatay waana ka guulaysanay qof bini aadan haddou maalinta meel isku yimaado wax le waayo oo ku tartama wax ku tartama haddaa jiraan cid baa guulaysanaysaa cidna alxamdu rabbi alcaalamiina wiishii waa laga lahaana laakiin ma aha in ay la jebiyeen ma aha ma la jebinin wixii ay maanta alxamdulila u yimaadeen iyo aan wixiin u nimad markii laysku hor keenay ayaa xooga maalintan waxaa maanta meesha ka soo baxay dadka ka socda deegaanka baraawe oo ah dad isbedel doon ah dadka isbedel doonka ah wax badan ayay maalintan arrintooda soo wadeen ilaa sano ka badan ama laba sano ka badan sidii alxamdu rabbilcaalamin walaalihii hore u hayay maamulka degmada baraawe sida xildhibaanadii hore u jiray ayagoo la dhihi karo wax alxamdu rabbilcaalamiin ayaga naftooda waajibkooda waa guteen laakiin waxaa maanta meesha ka jira dad xil haddii loo dhiibo wax buu yeelanaa dhaliil ayuu yeelanaa haliishaas daraaddeed ayaan ugu kaliftay inaan baraaw ku soo gurmudno degmada gobolka ama gobolka baay aan nimaado waana ma aha ma naga dhexayso colaad ma naga dhexayso dad maanta alxamdu rabbilcaalamiin wada dhashi baa nahay beesha turni baa la yidhaahdaa beeshaas turni waxay hore u lahayd saddex kursi saddexdaas kursi hore u lahayd haddana waxaa maalintaan qaatay dad ka mid ah beesha tuni ka mid ah ayaa saddexdii kursi qaatay walaalahaynii kale waxaan u sheegaynaa in wax badan ayaad maantan ka shaqayseen wax badana siyaasaddaa soo wadeen haddii walaalihiina kale maanta ilaahay nasiib u yeelay waa in aad idinkana ku mahdisaan aada la shaqaysaan sidii hore maalintan idinku u shaqeeyi jirteen haddana u shaqaysaan colaad nagama dhexayso wax naga dhexeeyo colaadda ma jiraan dad isla qoslaayey isla dheelaayay habeen imaan isku warqabi baan ahayn jiifkaa kala gedisanay maana aragta kala ma gedisneen waa iska warqabnay waan ognahay haddana meel baan u wada jeednaa degmadii baraa waxay naga rabtaa inaan dejinno hasalino wax ka qabanno ayay naga sugaysaa waa hogaamiyaashii dhaqanka degmada bara oo labada dhinac hore naga baxeen intii kalena hadda joogto idin waa baxaysaa marka waxaan idin leeyahay annakaa maanta aniga aan ahay abukur gameele waxaa maanta shirjiraadka uga hadlayo waxa waaye waa guulaysatay guul baa heshay ma aha wax maanta alxamdu rabbilcaalamiin olaad idiin qabrina ma jirto waxaan leenahay awalba waa idinla shaqeeyi jirnay awalba meel alle meeshaed maanta jirtaan waa idin wax baa idinla qaban jirnay intii kaleo hadda ilaahay nasiib u yeelay oo tunilay tahay cid kale meesha ka soo gelin inaad la shaqaysaan ayaan idinku codsanaa haddaan ahay odagii waayeel ahaa oo abukur gameele la dhihi jiray marka sidaas daraaddeed maanta waxaan nahay dad dhashay isku fara ah
weliba dooranay hanraab iyo reg oo walgal eh oo ku qiib qaadado kora nidaamka maamul iyo hiigsiga beella tuni ee labada kun iyo tumilita haddaba walaalo meelo la teegan wararka iyo beella anindhamayna weliba iyo kocodsadaan indhino iyo inisrahaan isbeddelka beeliya ka dorati xildhibaanadan cusub iyo eri nabadoon cali nuur cabdiqaadir baanjo salaan kadib awal horta waxaan u hambalyeynaa beesha tuni oo degan degmada baraawe hambalyo hambalyo hambalyo hambalyaadan leenahay taas kadib aniga sanad guurida lehmaad lehdomaad hiigsiga cusub ayaan ka soo qayb galnay doorishaa ka dhacday magaalada baydhabo gobolka baay marka doorashadaas waxay ahayd dad saddex qof ku kooban ayaa xilka awal hore haayi laba rag ah iyo hal naag ayaa maamulkayni awal ay haayeen maanta isbedel ayaa ka dhacay gobolka baay haddaan ahay beesha tuni waxa waaye dadka hadda meeshaan fadhiyo leh nabadoon iyo suldaankooda ugu horeeya waxay yidhaahdeen waxaa nala dhaha aniga ururka isbedel doonka ee degmada baraawe marka walaalayaalow ogaada ogaada dadka reer baraaw oo yacni qaraabadayn ama ehladayn ah meeshaan waxaa ka dhacday ururka isbedel doonka ayaa markii tartankii bilowday ay ku guuleysteen guushaas kadib aniga hadda muhimaan in meeshaan aflagaado iyo dad yacni la jacfeeye iyo diyaar uma nihi dad mas-uuliinaan ahay oo suldaankayna suldaan faqi ugu horeeya dad ma jacfaynayno dadka walaalo waaye intiina jacfaysan aniga efiye masaamahan u fidinaynaa walaalayaalow marka waxaadan leeyahay baraaw isbedel baa ka dhacay waxaa la rabaa wejigii hore weji aan ahayn ayaa idin soo socda soo dhaweeya soo dhaweeya isbedel doonka ee ururka ka tirsan beelweynta tuni soo dhaweeya idin leeyahay soo dhaweeya suldaan faqi suldaan sicii suldaan fiqi oo ay suldaanka guud ee beella tuni yaa shirka jaraa'id weliba uusan ku hambalyeeyey mudaniyaalka iyo beellaha hasaarti kuraastaha baarlamaanka uu socona ka buraaruji in iyo ha ku bahaan xilka islamarkaana weliba uusa sheegay xildhibaanadii hore ee beella in iyo la sheegayaan xildhibaanada cusub sidii iyoba markii hore iyo la sheegayay jareen
bahda saxaafadda waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wabacda asalaam ilaahay baa ku mahadsan kulankan yar oo khayriga ah oo runtii aan khayr isu dardaarmayno isfarayno wixii munkar iyo sharna aan isaga reebayno allihii suurtageliyey baa ku mahadsan hadal iyo xigmaddiisii waa iga horumaray dadkii odayaasha dhaqanka ee hadlay baa ku filan waxaan halkan maanta shirkan jaraaid aan ugu qabannay micnaheed wax kale ma aha haddii aanu nahay koonfur galbeed gaar ahaan dadkii u calfay caasimadeennii kumeelgaarkaa baydhabo cuqaashii siyaasiyiintii indheergaradkii gudiyadii madaxdii qaran iyo mid caalamka meesha isugu yimaadeen oo loogu talagalay in qaybta maamulkan hoos timaada in codkooda dastuuriga ahaa ee doorashadii loogu yeeray doorashadii dadbanayd ama doorasho dadban in inta ilaahay u calfay mas-uuliyiintii timid baanu ka mid nahay taasoo kadib ay markii ay suurtogeli weysay afartii sano ee dowladeennii maaragtay ee madax bannaanayd amaan kumiilgaarka ahayn oo waqti badanna gelisay aysan suurtogelin qof iyo codkiisa halkan waxay noqotay qaabka caalamiga ahaa qaabka qarameed iyo qaabka goboleedba loo dhigay in doorasho namber loogu talagalay ay wax ku doortaan si dadkuna ay shaafi u noqdaan marka taas raggii soo qabanqaabiyey min qaram ilaa iyo caalam waxaan leenahay insha allahu tacaala dee mahadiha ka gaarto waan uga mahad celinaynaa gaar ahaan madaxweynaha koonfur galbeed runtii gogoshan ku khasbanaa inuu dhigo dadkiisa halkan isugu keeno wax ka doortaan isu doortaan marka taasi waxaan leenahay insha allahu tacaala adiguna de waad ku mahadsan tahay kadib waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dhammaan qof walba inuu la socdo in doorasho ay ka dhacday daafaha ama dacallada soomaalideenna ama soomaalida meel walba inay ka dhacday la geeyey kadib markii ilaa iyo laba sano ku dhowaad juhdi badan la geliyey madal wadatashi ka dhacday laysugu raacay qaabka hadda wax ku socdaan in wax lagu soo doorto taasi waxaan leeyahay waa mid runtii soomaalida oo dhan u riyaaqday waxaa ka dhacay haba kala horeeyaan haba kala fududaadaan gobolladii wixii ka dhacay ilaa iyo caasimadda qof walbana waa la socdaa waa laga dherigsan yahay waxaan rabaa halkan inaan si gaara uga tilmaamo sida hadalka odayaashu ay ku fureen qabaa'ilka soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda nidaamka qabaliga wax ku dooranaya balse aan ogahay afar sano kadib inay gaari doonaan qof iyo codkiisa gaar ahaan beesha oday soomaaliyeed isin soomaaliyeed suldaan soomaaliyeed baan ahay laakiin beesha beesha sida gaarka anigu ii agmatay oon anigu ka dhashay waa beelweynta tuni oo ilaa iyo dhulka ballaaran shabeelle hoose ilaa iyo jubbooyinka degto baay qayb ka degto ayaa anoo codkoodii ku hadlaya juhdiga badan ee la geliyey in lala shaqeeyo xildhibaanadeennii hore ee afarta sano oo uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale nidaamyadii dhacayna maaragtay hormuud ay ka ahaayeen haddana ay ku soo talagaleen inay halkan yimaadaan dadaallada la bixiyey dadkii horay xubnihii nooga mid ahaa baarlamanka hawshii ay qabteenna inaan halkan ka mahad celinno laga yaabee sida idinkuba aad ogtihiin dad ka mida way soo noqdaan ilaahay baa u calfa wax kale kuma yimaado haddaan ilaahay qorin dadaal kasta oo qofka uu geysto kuma soo noqon karo iraadada alley ku noqonaysaa meel walba soomaalida tartantay mas-uuliyiinta hore xilka u hayay tartamay iyo kuwa hadda cusubba kuwa soo noqdayna waxaan leenahay weelkan mar kale inaad maartay beejka cusub aad ku soo biirtaan dadkiinna iyo qarankiinna inaad wax u qabataan kuwii calfan waayey ee haray ayaguna waxaan leenahay waxaad ka mid tihiin mas-uuliyiinta sida gaarka loo xusi doono oo aad ka mid tihiin mid qarameed iyo mid kalo maaragtay ee beeleedba aad ku maamuusan tihiin waxaan idin leenahay idinkuna maaragtay halkiinii ka sii wada yaysan noqon haddaan sanadkan xil waayay waan iska fadhiisanayaa halkan waxaan tahniyad ballaaran oo runtii kaliya laaba uga dirayaa xubnaha sida gaarka ah oo isu soo sharaxay isku dayay inay sameeyaan isbeddel ilaahayna suurtageliyey oo haddana soo galay waxaannu leenahay waannu idinkaga mahad celinaynaa waannu idin garab taagannahay alle waannu idinkaga baryaynaa xilka ilaahay inuu idiin fududeeyo balse inay noqoto waa lai doortay waa isdhiganayaa maaha hambalyadu waa bilow hawshu waa bilow waxaad adigu samaysato ayaa ilaa iyo heer tuulo lagugula xisaabtami doonaa ma aha waa lai doortay oo waxaan doonaan samaynayaa maaha taa qof walba inuu ku talagalo xisaabtan baa socda dhinac walba ee dadka kale ee meesha runtii ee hawshii iyaguna runtii calfan waayeenna waxaan leenahay idinkuna waanu idinla xisaabtami doonaayo wixii waaya aragnimo ahaa aad raggan dheer tihiin hadda ku cusub hablaha hadda cusub inaad kaalintanna aad ku garab istaagtaan oo idinkuna aad tidhaahdaan hawshu sidaa weeye wada shaqayntiina ama shaqooyinkiina waa loo baahan yahay waxaan leeyahay mid qoom ilaa iyo mid qaran intaba waa loo baahan yahay kelimadda anigu ku soo khatimayo hadalkayga waxa weeye haddaanu nahay soomaali qof walba wuu dareemi karaa waxa soomaaliya ka dhacay min awil ilaa iyo aakhir halkan kuma soo koobi karno waxa aan hadda marayno waa brosees bashari ah dad wax ka kharrimay baanu noqonnay dad ummad wax ka hallaabay baanu noqonnay waxaanu hiigsanaynaan u soconnaa inaan la tartanno ragga kale basharka kale horumaray ee tallaabsaday baan rabnaa inaan gaarsiino ama aan gaarno sidaa darteed soomaali weyn meel walba oo doorashadan ka dhacda ninka ilaahay rag iyo dumar wixii ilaahay u calfa ee ka mid noqda ee maanta gobolladii waa laga noqonayaa waxaa loo socdaa caasimadii waxaa loo socdaa guddoomiyihii baarlaman in la qaato ama la doorto waxaa loo socdaa madaxweyne in la doorto kaasoo inoo dhammaystiri doona marka hay-adihii waaweynaa wasaaradihii iyo intaba marka waxaan leenahay hawli fari kama qodna waanu sugaynaa halkaay ku dhammaan